bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteeyey intixaasan dabaan ka soo yeeray wasiirka ukadhigista maleeshiyaadka maamulka koonfurgalbeed soomaaliya kaasoo ku aadana in ukadhigis lagu samayn doono dhammaan maleeshiyaadka hubka sharci darrada ah ku wata meelaha uu ka howlgalo maamulka koonfurgalbeed soomaaliya haddaba hadalka wasiirka ayaa waxaa ku jiray in hubkadhigista lagu samayn doono qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose kaasoo wasiirku ku sheegay in muddo ah ay kusoo noqnoqdeen dagaallo sokeeye iyo weliba in ay ka jiraan dad wata hog bila sharci darro ah haddaba bulshada ku dhaqan ayaa waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhigteen hadalka ka soo yaray wasiirka ukadhigista maleeshiyaadka maamulka koonfurgalbeed soomaaliya waxayna dadka u sheegeen inuusan wasiirka marin wasiiradii markaasi soo qaatay in ay fulin doonaan heshiiskii lagu saxiixiyey codgoyo kaasoo ahaa in labada beelood ee shabeellada hoose ku dagaalamayo la kala qaado haddaba bulshadan ayaa waxa ay si aada ugu mawxuusadeen inuusan wasiirka qaadin booskii ay qaadeen wasiiradii hore qaar ka mida dadka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa maadaama wasiirka uu yahay wasiirka baliista maleeshiyaadka koonfur galbeed
iyo ah maryam xuseen jaamac waxaan ka mid ahay bulshada ku nool gobolka shabeellada hoose waxaan hadda soo dhaweyneynaa wasiirhabarka kusoo yeereen wasiirka baliista maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed sinaynaa kaalinta koowaad inuu ka bilaabo gobolka shabeellada hoose haddaba hadalka bulshadani ayaa waxa uu ku soo aadayaa markii horeysay warbaahinta waxaa ka hadlay wasiir koonfur-dhigista maleeshiyaadka isagoona sheegay amarkaasi lafaaq u jeediyey guddoomiyaasha degmooyinka gobolada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee midgalab bay ku siiyaan hubkadhigista uu samayn doono maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasaara bari waxa ay bulshada sheegeen in kaalinta koowaad laga bilaabo gobolka maadaama gobolka ay ka jiraan hur bilaa sharci darro ah oo gobolka lagu wato si ay u soo noqoto xasiloonadii hore ee ka jirtay gobolka shabeellada hoose hawaash moomin shabeellada hoose